bismillaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin isniinah taariikhdu ay ku astaysan tahay saddexda bisha agosto sannadda labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada amisom awgeed ay ugu qaxayaan dadka shacabka ee ku dhaqan magaaladaasi kuwaasoo u kala jihaysanaya qayba ka mida deegaanada ku dhowdhow magaalada marka iyo sidoo kale magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya qaar ka mida dadka ku dhaqan magaalada marko ayaa waxa ay sheegeen inaysan xamili karin culayska inta badani kaga imaanayo ciidanka amisom ee ku sugan magaaladaasi kuwaasoo mar waliba dhibaato ay gaarto ayagoo si bareera uga argudanaya siday hadalka u dhigeen shacabka ku dhaqan magaalada marka ayadoona maalin markii labaad ay ciidamadu magaaladaasi ku laayeen dad shacab oo aad u fara badan qaar ka mida dadka magaalada marka oo diiday magacyadooda ayaa warbaahinta u sheegay in ay barakacani kaga gol leeyihiin sidii ay ku badbaadi lahaayeen noloshooda waxaana arrintani ay imaanaysaa xilli cid weli ka hadashayna jirin dhibaatooyinka ka taagan magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose oo dad rayida markii labaad ay ku laayeen ciidamada midooda afrika ee amisom inkastoo amisom ay iyadu sheegtay in baaritaano ay ku samaynayso falkii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada marka oo maxkamadna lala tiigsan doono haddii ay ku caddaadaan weerarka tooska ee lagu qaaday dadka rayidka ciidamadooda inkastoo weerarka weerarkii ka horreeyey ay sheegeen inay ku laayeen dad shabaab ah sida uu hadalka u dhigay mid ka mid a saraakiisha amisom oo la hadlay warbaahinta ilaa bahalkii muxuu ahaa maanta dawada dhacdadaas ee dhacday ilaa hadda saa inta baabuur ballansan inta jabariyaal dadka dad dad waxay sameeyeen xataa dad guuri waayey dadka qaaraa dameera ku qaxay oo buufo u qaxay qaaraa buulo u qaxay qaaraa jalambood u qaxay qof waliba meeshii taagtooda tahay xamar waxa aaday waa dad bahalkii muxuu ahaa baabuurta kiraysan jiray intii kale waxay aadeen dooday nimankii lalahaa waa la keenana saanay noo galeen meesha halkii laga filaaya ayyaama kadib nimankan dadka ay sheegayaan nabad aali yimaada anaguse waxaan maanta hadda waxaan ka kolaaraynay inayba wax alla wixii shabaab arada uga jiro inta baalkii soo miisaataan inay annaga naga tarayaan guryaha albaabaday jebinayaan qof alla qoftay u jeedaan ay dilayaan ayaan hore xaafad leeraa jujjuuma waxay ku dileen dhowr iyo toban qofood nin hadda mas-uul oo maanta inay gobolkii maamul male oo qof maamul oo maantay ayagii baalkii muxuu ahaa arrintaas kala xisaabtamaya male dowladay kama shaqeydo baalkii muxuu ahaa wax kaloo maamula kama shaqeeyaan malesiyabeelaada nimanaha meelahaas iyo iska joogjooga carrada wax dhiboo badanoo ay shacabka ku hayaanna male nimankaas hadda arrintaasa jirta dhibaatada oo annaga dib nagu ah dib allaha waa alla iyagaa inta dilay ay guriga ugu galeen ay xabada la dhaceen inta guriga weliba ugu galeen markhaatiyaan u haynaa markhaati caddaynaan u haynaa caddaynaan u haynaa markhaatiyaan u haynaa waa taariikh qoran gurigiyaan xataa iyaga dad ka mida tusnay xalwada iyo biskadku yaalla lagu gumaaday dadkan tusnay iyaga dad ka mid
dadkan ka barakacaya magaalada marka ayaa raadinaya nolol ka wanaagsan midii magaaladaasi ay ku haysteen maadaama magaalada sida ay sheegaan ay ugu barakacayaan ciidamada amisom awgood si aysan waxyeello kaga soo gaarin dhibaatooyinka inta badan ee ka dhexeeya al-shabaab iyo sidoo kale ciidanka midooda afrika ee amisom ahlusunna wal jamaca ayaa xabsiga waxa ay ka sii daysay ilaa iyo lix weriye oo ay hore xabsiga u dhigtay damaanadna way ku sii daysay xilli maanta lagu waday in weriyaashaasi maxkamad lagu soo taago magaalada guraceel ee isla gobolka galgaduud qaar ka mid a weriyaasha laga daayay xabsiga ayaa la sheegay in loo taxaabay dhanka isbitaalka maadaama ay xanuunsanayeen qaarkood waxaana ka mid ahaa weriyaasha xanuunsanaya isbitaalka la dhigay weriyihii u shaqaynayay idaacadda dowladda ee lagu magacaabaya maxamed deeq kaasoo la sheegay in intii xabsiga uu ku jiray u haleelay cudur waxaana haatan lagu baxnaaninayaa isbitaalka magaalada dhusamareeb ee xarunta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya ahlusunna wal-jamiica ayaa weriyaashan ku eedeysay inay ahaayeen kuwo hadalla been abuura ka tabiyey gudaha deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo waxaana qaarkood la tilmaamay inay diideen awaamiir ka soo baxday maamulka culimaadudiinka ahlusunna wal-jamiica kuwaasoo ay u arkayeen in dhibaato ay ku tahay noloshooda wariyaashan ayaa lagu wadaa maanta gelinka dambe in maxkamad lagu soo taagay gurceel iyadoo aan la ogeyn waxa ay mutayso doonaan maadaama ahlusunna ay leedahay maxkamadda la soo saarayo sidoo kalena ma jiraan qareenno ay leeyihiin wariyaashaasi uu u doodayo ahlusunna wal-jamiica ayaana iyadu inta badani waxay cadaadis xoogani ku haysay muddooyinkii lasoo dhaafay warbaahinta ka howlgasha deegaanada ay ka maamulaan gobolada dhexe ee dalka soomaaliya culamaa u diinka ahlusunna waljamaaca ayaa wariyaasha waxa ay ku tuhunsan yihiin wararka been abuurka ah oo ay sheegayaan ayaa ah inay qaarkood diideen qaadashada warqadda halka wararka ay tabiyeen wariyaashaasina ay sheegeen inay ahayd kulan ay yeesheen dhallinyarada ku dhaqan gobolka galgaduud gaar ahaan degmada dhuusamareeb kaasoo ay kaga dalbadeen dowladda federaalk ee soomaaliya in si dhaqso ah loo soo gabagabeeyo arrinta la xiriirto muranka ka jira gobolada dhexe ee dalka soomaaliya u dhexeeya maamul goboleedka galmudug oo caasimadiisa ay tahay dhuusamareeb iyo sidoo kale culimaadiinka ahlusunna waljamaaca oo maamul maamulkaasi kasoo horjeeda kaga dhawaaqay magaalada dhuusamareeb sida ay ii xaqiijisay nafise xirsi oo ka mid a wariyaasha xabsiga ay dhigeen ahlusunna waljamaaca warar halka been abuur ay ahlusunna kaga sheegeen waa war ay qabteen dadka shacabka oo ay dad ka mid a gaar ahaan dhallinyaro isugu timid kulan kaasoo dowladda soomaaliya ay kaga codsadeen in ay soo afjarto arrintan ah maamulada gobolada dhexe iyo galmudug ee saajidka ka jira maadaama caasimadii maamulka galmudug ee horumarka loo doonayay ay tahay halkan ay joogaan maamulka ahlusunna gaar ahaana hadda la magac baxay dowlad goboleedka gobolada dhexe xabad kama tagaanahay xaadir suxuufiyaanahay xadna kama baqaanahay xikma duruuriyaanahay xoghaysii warkaanahay xaniyo been tiraanahay xaqma dugsiyaanahay xaaraanahaanahay xalaal quudataanahay xeer ilaalitaanahay xilliyada iftiimiyo xidigaha dayaanahay
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer wararka ka imaanaya baardheer ayaa waxa ay sheegayaan in gacanta lagu dhigay rag ka tirsan ururka al-shabaab kuwaasoo la sheegay in lagu soo qaqabtay howlgal ka dhacay magaalada shalay gelinkii dambe howlgalka ayaa ahaa kuwo iska kaashanayeen ciidamada midooda afrika ee amisom ee ka socda waddanka etoobiya iyo kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya waxaana baardheera ay gacanta dowladda soo gashay toddobiiy labaatanka bishii hore saddex iyo labaatankii bishii hore waxaana ay imaanaysaa baaritaanadan muddo kadib oo ay ciidamadu gacanta ku hayeen magaaladaasi afarta ruux ee loo qaqabtay shabaabnimada ayaa warbaahinta waxaa kala hadlay sarkaal saro ka tirsan culimaadudiinka ahlusunna waljamaaca oo ku sugan magaaladaasi kaasoo lagu magacaabo sheekh cabdiraxmaan al nasaari waxa uuna tilmaamay in baaritaanadu ay ahaayeen kuwo laga ogol lahaa in gacanta lagu dhiga haraadiga kooxda sidoo kalena magaalada ay weli ka soconayaan baaritaano ku aadan miinooyin lagu aasay gudaha magaalada hadalka ka soo yeeray sarkaalkan ka tirsan culimaadudiinka ahlusunna waljamaaca ayaa waxa uu imaanayaa xilli maalmihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqyo ay ka soconayeen qaybo ka mid a gobolka gado al-shabaab ayaana haatan u muuqanaya kuwo awoodoodii ay sii liicayso maadaama lagala wareegay deegaano dhowr oo ka tirsan gobolada gado iyo sidoo kale baay oo hore ay u maamulayeen kooxdaasi ciidamada ammaanka ee maamulka puntland ayaa waxaa la sheegayaa in habeennimadii xalay ay baaritaano ka sameeyeen magaalada boosaaso ee xarunta gobolkaasi bari ciidamada ayaana la sheegay ka hor baaritaanada in xiran waddooyinka soo gala magaaladaasi waxaana ciidamada baaritaanadii intii ay wadeen sidoo kale guriguri ay u baareen xaafadaha magaaladaasi qorshaha baaritaanka ayay ku sheegeen saraakiisha ammaanka ee maamulka puntland inuu ahaa mid lagaga gol leeyahay ka hortegista falalka amni darre ee magaaladaasi ka dhacaya muddooyinkii lasoo dhaafay ciidanka ammaanka ayaa waxa ay ka dalbadeen shacabka ku dhaqan magaalada inay kala shaqeeyaan sugidda ammaanka iyo sidoo kale sidii lagaga hortegi lahaa falalka amni darro xiritaanka waddooyinka ayaa sidoo kale waxay ku macneeyeen saraakiisha ciidamada inay xakameeyaan inta howlgallada ay soconayaan qorsho weerar oo ka dhaca gudaha magaaladaasi puntland ayaa dagaal xoogan kula jirta al-shabaab oo fadhigood haatan uu yahay buuraha galgalo waxaana puntland ay muddo soddon cishaa u qabatay dhallinyarada ka barbar dagaalamaysa kooxdaasi inay kaga faa'iidaystaan muddadaas soddonka maalmood ah wixii ka dambeeyana puntland waxay sheegtay inay samay doonto howlgallo ciidan oo lagu xaqiijinaya ammaanka deegaanada maamulkaasi magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ee ahna xarunta kumeel gaarka ee maamulka jubba ayaa waxaa la sheegay in maanta lagu dooran doono ama lagu dhawaaqi doono guddiga doorashooyinka maamulkaasi xilli madaxweynaha maamulkaasina u sheegay in shan iyo tobanka bishan aysan dhici karin doorashooyin ka dhaca deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa madal uu kaga kula hadlayay bulshada qeybaheeda kala duwan gaar ahaan baarlamaanka maamulka jubbaland waxa uu ka sheegay inaysan dhici karin doorasho shan iyo tobanka bishan ee agoosto iyadoo xilligaasi uu ku aadan yahay xilliga uu dhammaanayo wakhtiga hogaamiyaha maamulkaasi uu ka arriminaya deegaanadaasi waxa uuna ka dalbaday baarlamaanka in qorshe la keeno muddo lagu kordhinayo maadaama aysan ku filneen ololo doorashooyinoo loo galo ama laga gala deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo shan iyo tobanka bishan ayaana loo madalsanaa inay dhacdo doorashooyinka maamulka jubbaland hadalka madaxweynaha maamulka jubbaland sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa waxa uu imaanayaa xilli deegaanada maamulkaasi si aadaah looga dhegtaagayo doorashooyin ka dhaca iyadoona ay jiraan dad aad u fara badan oo danaynaya inay ka mid noqdaan musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimada maamulkaasi inkastoo dadka siyaasiyiinta qaarkood ay qabaan in maamulkaasi mar kale uu kusoo laabo doono axmed maxamed islaam axmed madoobe kaasoo la rumaysan yahay in awood dhaqaale iyo awood ciidanbu u adeegsan doono soo laabashadiisa ugu dambeynna ciidanka nigeria ayaa waxa ay soo badbaadiyeen boqol toddobaatan iyo toddoba ruux oo la sheegay inay gacanta ku hayeen kooxaha boko xaraam ee ka dagaalama gudaha waddankaasi nigeria ciidanka ayaa toddobaata boqol iyo toddoba boqol iyo toddobaatan iyo toddobada ruux waxay kasoo badbaadiyeen dhanka waqooyi ee waddankaasi waxaana boqol iyo kow ka mid a ay ahaayeen caruur halka toddobaatan iyo lix kalena ay ahaayeen sida wararku ay sheegayaan dad da-ah iyo haween kuwaasi oo dhibaatooyin kala duwanay kala kulmayay kooxda boko xaraam ciidanka nigeria afhayeen u hadlay waxa uu sheegay in dadkan ay soo badbaadiyeen ay ahaayeen kuwo dhibaatooyin kala duwanay qabay qaarkood ayuu sheegay xaaladooda caafimaad inay aada u liidato kooxda xuutiyiinta ayaa dhinaca kale waxa ay ogolaadeen wadahadal ay la galaan dowladda waddankaasi yemen ee uu hogaaminayo cabdirabbi haadi mansuur madaxweynaha dibadjooga ee waddanka yemen waxaana kooxda xuutiyiintaas hogaamiyahooda u tilmaamay in ay xal siyaasadeed wax ku raadi doonaan jooji doonaana dagaalka wadahadalkan ay ogol yihiin ayagoo dhinaca kale u hogaansama wadahadalka inay garwadeen ka noqdaan kooxa dowlada carbeed sida uu ka dhawaajiyey mar uu la hadlayay tiifiyada taageera kooxdaasi xuutiyiinta ah ee ka hadla arrimaha kooxda xuutiyiinta hadalkan kasoo yeera ayaa waxa uu imaanayaa xilli maalmihii lasoo dhaafay si xoogaysanayeen duqeymaha dhanka cirka iyo dagaalada dhulka ee ka dhacayay waddankaasi yemen waxa uu sidoo kale beeniyey hogaamiyahan in kooxaha fallaagada ee ka tirsan xuutiyiinta ay isaga baxeen magaalada sanca ee dalkaasi yemen warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanaya waa naga intaa waxaa warkiidiin akhrinayay anigoo ah maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib ugu kulmayno warkan warka xiga sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu